أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu goorsheegtada istuudiyaheenna waxa ay tilmaamaysaa sideedda subaxnimo oo gow ah waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka bisha shawaal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galinkii dambe weerar ku qaaday fariisin maleeshiyaadka riddada ku lahaayeen deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska hor imaad saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan maktabka xisbada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weli sii wada kulamada wacyigelinta ah ee uu la yeelanayo qeybaha bulshada ee degmada jamaame iyagoo mar kale sameeyey oloolo wacyigelineed oo ay ka faa'iidaysteen dumarka degmadaas waliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyadeeyey istishhaadka suldaankii beesha hadame mas-uul ka socda maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa booqasho ku jooga dalka etoobiya wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya iyo turkiga ayaa ku kulmay magaalada ankara ee dalkaasi turkiga
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay gelinkii dambe weerar ku qaaday fariisin maleeshiyaadka riddada ku lahaayeen deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanka wirkoy ee duleedka magaalada kismaayo dhanka kalena ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay weerareen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose wararkii howlgallada ku saabsanaa halkaas ayaan oga gudbaynaa waxaan markan u weecanaynaa wararkeenii kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska hor imaad saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka watirsan murtadiinta ku dhex maray degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan walaalkan cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dagaaladan oo u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhaceen degmada buula burde ee gobolka hiiraan iyo magaalada boosaaso ee gobolka bari ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashhadalla diriirkaah ee puntland dhanka buula burde ee hiiraan waxaa saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ku dagaalamay maleeshiyaadka waxa loogu yeero milatariga iyo kuwa jawaasiista riddada waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah sidaa ay wararku sheegayaan dagaalka dhex maray labada maleeshiyo waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa nabad sugidda halkaa uu ku dhaawacmay mid kale waxaana si rasmi ah loo ogeen waxa uu salka ku hayo dagaalkooda balse degmada buulo burde waxaa dhowr jeer sidan oo kale ugu dagaalamay askarta riddada dhanka gobolka bari waxaa saacadihii lasoo dhaafay dekada magaalada boosaaso ku dagaalamay maleeshiyaadka maamulka puntland iyo kooxo hubaysan dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhintay hal qof oo shacab ah halkaa uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan maamulka dabadhilifkaha ee puntland waxaana goobta isaga baxsaday kooxdii falka geysatay iyadoo weli si rasmi ah loo aqoonsan heybtooda dagaaladan siyaabo kala duwan ugu dhex maray murtadiinta gobolada hiiraan iyo bari ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale maleeshiyaad ka tirsan riddadaha ugu dagaalameen degmada bardaaleh ee gobolka baay shukran akhwaana cabdilqani maktabka xisbada ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weli sii wada kulamada iyo wacyigelinta ee uu la yeelanayo qeybaha bulshada degmada jamaame iyagoo mar kale sameeyey olala wacyigelineed oo ay ka faa'iidaysteen dumarka degmadaas walaalkan bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya haweenku waa masdarka akhlaaqda bulsho iyo halka ay ku soo barbaaraan jiilka soo baxaya waxay tarbiyadoodu noqotaa midda ugu muhiimsan ee ubadka marka ay hagaagto waxaan shaki ku jirin in ay soo saarayaan jiil fariid ah akhlaaqdoodu fadhiso fahamkooda diineedna sareeyo iyadoo lagu dadaalayo arrinkaas waxay wilaayaadka islaamiga ah muhiimad gaar ah siiyaan kaalinta dumarka iyo ku taageeridooda sidii ay u soo saari lahaayeen ummad hagaagsan maalmihii lasoo dhaafay waxaa kulamo siyaabo kala duwan uga qabsoomay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay mas-uuliyiinta maamulka iyo saraakiil ka socday maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lala yeeshay qeybaha bulshada iyo hormuudkooda kulamadaas waxaa ka mid ah kuwo wacyigelin ah oo ay ka soo qayb galeen haweenka degmada jamaame waxaana looga arrinsanayay tarbiyada carruurta iyo ahmiyadda ay u leedahay kaalinta haweenka dowrka ay ku leeyihiin faridda wanaagga iyo reebidda xumaha halka sidoo kale dumarka looga digay inay daawooyinka la isku caddeeyo lagalana hadlay halistooda diineed iyo midda caafimaad intaba iyadoona loo soo bandhigay muuqaalo intaas oo idil caddaynaya waxaa loo bandhigay muuqaalo ka tarjumaya dhibaatada ay leedahay daawooyinka la isku dardaray iyo waxa ka dhalanaya iyadoona ugu dambeyn lagula taliyay inay ka fogaadaan marka waxaa arkaysaan maqaar uu kasar ku dhacay oo ay sabab u tahay dawo la isku caddeeyey sababtoo ah waxaa lumay maqaarka difaaciisii siduu dhakhtarka noo sheegay dawooyinkaas waxay luminayaan difaaca maqaarka ilaahay uu ku abuuray ayay ka luminayaan sidaas darteed waxaa sabab noqonaysa in maqaarkii uu iska difaaci waayo cudurrada oo dhan ay si sahlan usoo galaan dhammaan caafimaadka jirkaaga haddii beerka ay waxyeeleyso oo sambabka waxyeeleyso oo maskaxda waxyeeleyso oo xididihii iyo keliyihii iyo calooshii xaggee kuu fayow markaan xaggee u fayow qofka in la iscadeeyo in caafimaad lagu bedesho weye ma la garta inaad iscadayso caddaato waa adoo caafimaadkaaga caddaanshahaaga siista wey kulankan oo ah midka saddexaad ee lala yeeshay dumarka ayna soo qorsheeyeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo maktabka xisbada waxaa si aada haweenka looga wacyigeliyey arrimo muhiim ah oo u badnaa kaalinta ay ku leeyihiin in ay suusho xumaanta wanaaggana ay faafto ugu dambeyn dumarka ayaa lagula dardaarmay inay adkeeyaan waxyaabihii loogu faa'iideeyey waxyaalaha xumaha iyo wanaagga la kala caddaynaya waa u jeedeen halka hataa gabdhihii in loo caddaynayo maanta waxaa la isku caddaynayo iyo cuduradeeda ka imanaya waxa ka imanaya hortiina lagu caddaynayo la sheegaya tarbiyatul awlaad hortiina qaabka ilmaha loo tarbiyanayo islaamiga jiil wanaagsan loo soo saari lahaa yaa loo diyaarayay waxaa loo ordayaa in ummadaani ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay umma khayriya inay tahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وحاتين أمت أمت أخير بلد أدونكن لصوصاري أمة محمدية وحيتاي أمة أخير بلد واحد أخير بلد محيتاي وناك إليك فريسو حمان الكربس هذه من وراك أوكو يراد ولا الحجاب كاي مسحنا حجاب كاي قصة هذه الويراد هذه الويراد ولا الكيل كان يباكا أصوين يسوحا كاسدن هذه الويراد يارجن يوابشن أصفاريساي وحبا كاما عيسا intaasi waxaa loola jeedaa xumahaaga ma aha waa wanaageenna wey ummadda in la wanaajiyo oo isasaxano oo innaga ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa saxda aan wada qaadno waxa loo socday intaas waay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayay la hadleen haweenkii ka qaybgalay kulanka wacyigelinta iyagoona soo bandhigay waxyaabihii ay faa'iideen muddadii kelimaadka ay socdeen magacayga waa aamino bare waxaan deganahay degmada jamaame kulanka maanta waxaan ka faa'iiday waxaan aada u dhegeysanay waxyaabaha la isku caddeeyo inay yihiin kiimikaad xun oo dowladihii soo sameeyey iska mamnuuceen oo annagana caqli la-aan iyo aqoon la-aan iyo fikrad la-aan ay u isticmaalaan gabdhaheenna haddeer maanta iyo wixii ka dambeeyana ay ka faa'iideen inay dib dambe u isticmaali doon kuwa isticmaalaya waxaana laga faa'iideeyey maasha allah tarbiyada carruurta haday noqon leeda alamra bilmacruuf wanahyi cala almunkar alxamdulilah si fiicana aaga faa'iidaysane shakhsiyadeyd waxaan ka faa'iido i taabtay oo aada ii taabtay waxay ahayd oo ka mid ah alamru bilmacruufi wannahyi can almunkar maasha allah ilmaha awlaadda tarbiyadooda sidii hooyooyinka macnaa doorka ay ku leeyihiin ayaan aada uga fahmay diinta xooggeeda inay hooyooyinkii carruurta ay ku fadhiyaan ayaan ka fahmay kulamadan oo soconaya maalmo xiriir ah sidoo kale waxaa lala yeeshay dhinacyo kale oo bulshada ka mid ah kuwaasoo dhanka kale laga baraarujiyey majaalaadka ay uga aadan yihiin bulshada si ay uga qayb qaataan ololaha hadafkoodu yahay in lagu ballaariyo mashruuca alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar shukran akhwana abu ayman waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyadeeyey istinshaadka suldaankii beesha hadame allah jannada ha ka waraabiya walaalkeen marwan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya isagoo la hadlayay idaacadda islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayuu ka tacsiyeyey istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare oo ku shahiiday deegaanka garas weyne ee dhacaduleedka magaalada xudur waaliga wilaayada galgaduud ayaa ugu horeyn ummadda muslimka ah uga tacsiyeyey geeridii ku timid malaaq cabdulaahi isagoo sidoo kale u tacsiyeyey ehelka iyo qaraabada malaaqa kullu nafsin daa'iqat lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما يبقى تعزيين يعني جيردي مفاجأة هايتي malaaga guud bee la hadama in shalay maalintii shalay hayti oo talaadada hayti bilaa shawaana labaati siyada hayti deegaanka gariswiine geeridaasay ka dheedii ayay ka tacziyeeyeen may baan tacziyeen awalan usradiisii iyo qosyey iyo qaraabadiis gaarka ah may baanan lanaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wuxuu sidoo kale waaliga ka hadlay waxyaabaha lagu xasuusto malan cabdulaahi maxamed yare isagoo ka hadlay doorkii uu suldaanka ku lahaa macaahida shareecada islaamka ay wax ku bartaana dhallinyarada qabaa'ilka muslimiinta ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya naqiib cabdulaahi ama malaag cabdulaahi axmed yare may bahay malaag umudeedahay hoggaan may bahay shareecada ilaahi subxaana wa tacaala difaacje iyo kadhagan jab an teegangahay may bahayay langoo dacwada iyo tacliimta shareecada unsurunka dadaalayahay may baan la xasuusaday macaahidii qabaa'ilka oo markiio kooyan ama la bilaabay wilaayada baai bokool markii iska jarti macaahid la furo macadkii afraad may bahay macadka hadame oo macadu salaaxudiin alayuubi raximah llahu tacaala macadkaasoo dhowr difcodood markaasay saan rajayaw oo mailaraay ka aflahadi arde e oo beelahda mee taasoo markaa dhallinyaro culmo ah oo ducaad ah oo mashaayikha mucalimiin ah laka diyaariyaay malaaga may bahaayay dadka hormuudkan haay xilligaasna may baa wadaagnay shaqiya wadaagani dhanka macaahidda ah dadka eedyeedan gorodow ay ahaay juhudijay iyo natay dadaaljay markaasay maalgelinta iyo usukabiyaayi macadkaasi iyo kuwarqabjay iyo caafimaadka ardada iyo walbarashadiyo dadka kor roogay oo mabahaay eedyeedanka dadaalayahay ugu dambeyntii sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa dardaarna muhiima u jeediyey beesha hadame ee ugaaska guud uu ahaa malaaqa isagoo kula dardaarmay in juuda ku bixiyaan sidii ay ku buuxin lahaayeen booska uu ka baxay suldaanka isagoo sidoo kale kula dardaarmay inay u aargudaan malaaq cabdulaahi maxamed yare may baan dardaarmay beela ansaarta ee hadmo naqiibka ama hoggaanka dhaqanka waa ahmiyadda iyo muhiimadda usley eedyadan dareemasan inaysan walbadan ka dadaalan juhdi badan ka biidaan si booskii meeli malaaga ka bahi booskii malaaga ka bahi si lambuuyi lahay oo juhdi badan dadaal badan la kabi may kale siin dardaarmay muslimiinta garabkiinga surinyin laakiin malaaga saarije iyo aarji inay onaytoy la sheen cadowgana markan dareemaan ulees inay onaytoy la saaro ulees dareemaan ayaa lin baahan codkaasna waxa uu u dambeeyey warbixintii walaalkeen marwaan maxamed mas-uul ka socda maamulka sohiyuuniyadda yuhuudda ayaa booqasho ku jooga dalka etoobiya sida faahfaahinta warkaas uu inoogu hayo walaalkeen
wafdigan ka socday maamulka yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gaareen waddanka itoobiya oo ay ka socdaan dagaalla sokeeye madaxa guddiga baarlamaanka kiniisaadka yahuudda ee qaabilsan saaxiibtinimada itoobiya iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sahaayinada ninka lagu magacaabo moshe solomon ayaa ka degay magaalada makhale ee caasimadda ismaamulka tigreega wafdiga sahaayinada ayaa kulamalo leh mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka tigreega oo uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi gaalka lagu magacaabo getejawreda socdaalka mas-uuliyiinta yahuudda ee gobolka tigreega ayaa lagu sheegay mid ku sallaysan arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka yahuudda ayaa kaalin weyn ku leh dagaalka ay xabashida etoobiya ku hayso muslimiinta geeska afrika waxaana xusid mudan in wafdigan ay soo mareen magaalada adis ababa ee caasimadda waddankaasi nidaamkii uu madaxa ka ahaa milsanaawigii halaagsamay ayaa xiriir dhow la lahaa yahuudda sahyuuniyadda waxayna labada dhinac iska kaashan jireen dagaalka ka dhanka ah waxaa loogu yeero argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka muslimiinta abiy axmed ayaa markii uu xilka qabtay sannaddii laba kun iyo siddeed iyo tobankii wuxuu booqasho ku tegay magaalada tal aviib isagoona halkaa kulamo kula qaatay madaxda ugu sarraysa yahuudda sidoo kalena kula heshiiyey sidii ay etoobiya iyo yahuudda sare ugu qaadi lahaayeen iskaashiga ka dhankaa dadka muslimiinta ugu dambeyntiina wasiirada arrimaha dibadda dowladda xabashada etoobiya iyo turkiga ayaa ku kulmay magaalada ankara ee waddankaasi turkiga faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushayba wasiirka arrimaha dibadda dowladda xabashada etoobiya ninka lagu magacaabo taya ataska salasai ayaa booqasho ku tagay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga halkaasoo uu ka wado kulamo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta ugu sarraysa xukuumaddaasi qoraal kooban oo lagu daabacay barta wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ee ay ku leedahay aaladda xa ayaa lagu sheegay in wasiirka wasaaraddaas hakan fidan uu xafiiskiisa ku qaabilay dhigiisa etoobiya taya taska salasay labada dhinacba ma bixin faahfaahina intaasi ka baxsan balse ilwareedo ayaa sheegaya inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood dowladda turkiga waxay iskaashi ganacsi oo mid difaac la leedahay dowladda etoobiya balse waxay booqashada wasiirkan etoobiyaanka ah ku soo beegmaysaa xilli ay labada dowladood u tartamayaan sidii ay u boobi lahaayeen khayraadka ummadda soomaaliyeed etoobiya waxay koodii januari ee sanadkan maamulka shaalaldirarka ee somalilan ka saxiixatay heshiis awood u siinaya inay la wareegto labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha soomaaliya ee mara deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo halka kooxdii riddada soomaaliyana siddeeddii februari turkiga u saxiixday inuu la wareego maamulka badda soomaaliya waxaana ka sii dambeeyey heshiiskii kale oo xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ankara ku siisay khayraadka shidaalka ee ka buuxa soomaaliya shukran akhuuna abushayba warkeennii saakayna warbixintaas uu inoo soo jeedinayay walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa u dambeysay warkan warka xiga ayaa inoo ballanaya inta ka horreysa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir